hay-adda diiwaangelinta dadweynaha ee aqoonsiga qaranka ee niira ayaa magaalada muqdisho caasimadda dalka ku qabatay shir ku saabsan isku xirka adeegyada bangiyada iyo kaarka aqoonsiga qaranka shirka ayaa kasoo qeybgalay madax ka socota bangiga dhexe ee soomaaliya ururada bangiyada soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah madax ka socotay bangiyada gaarka loo leeyahay iyadoo intii uu socday shirka diiradda lagu saaray dhammaystirka isku xirka adeegyada bulshada ay u hayaan bangiyada iyo sidii loogu xiri lahaa kaarka aqoonsiga qaranka gudoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaa ka warbixiyey waxyaabaha looga hadlay shirka waxaa looga hadlay ama shirkan u daaranaa sidii loo dardargelin lahaa isticmaalka aqoonsiga dalka national i d-ga loo yaqaano ay soo saarto hay-adda niira waxaa isla qaateen saddexda qaybood ee shirku khuseeyey oo ah bangiyada ganacsiga ee dalka hay-adda niira iyo bangiga dhexe in laga bilaabo kowda sebtembar ee sanadkan laba kun iyo shan iyo labaatan qof kasta oo bangiyadu account cusub u furayaan uu haysto aqoonsiga ay soo saarto hay-adda niira aqoonsiga waxay ka heli karaan macaamiisha bangiyadu bangiyadooda gobolka banaadir ku yaala xarumaha gobolka banaadir ugu yaraan hal xarun ayuu bangi waliba u diyaariyey in aqoonsiga laga qaato waxaa kaloo ay ka heli karaan macaamiisha bangiyadu aqoonsiga inay ka soo qaataan xarumaha niira ku leedahay gobolka banaadir gudoomiyaha ururka bangiyada soomaaliyeed ayaa dhankiisa hay-adda niira ku ammaanay dadaalka ay ku bixisay gaarsiinta bulshada kaarka aqoonsiga qaranka isagoo sheegay in adeegyada bankiga lagu xiro kaarka aqoonsiga qaranka oo ah astaanta dhabta ah ee lagu aqoonsan karo muwaadinka soomaaliyeed bangiyada soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin kana qayb qaadanayaan sidii kor loogu qaadi lahaa heerka u hogaansanaanta shuruucda ee bangiyada iyo si loo gaaro hufnaanta xagga maaliyadeed sidaas darteed waxaa muhiima in qof kasta oo account ka furanaya bangiyada inuu leeyahay kaar aqoonsi ee lagu garan karo kaasoo ah kaarka niira bangiyadana waxay diyaar u yihiin inay xarun kasta ama xarumahooda gobolka banaadir inay qeyb ka noqdaan si dadka ay u helaan soomaaliyeed ee doonaya adeegyada bangiga inay helaan kaarka aqoonsiga ay ku furan karaan accountka ama koontada ay doonayaan inay bangiga ka furtaan run ahaantii arrintaas waxay qeyb weyn ka qaadan doontaa kana qaadan kartaa in guud ahaan sumcadda maaliyadeed ama bangiyada soomaaliyeed inay kor u kacdo taasoo ay ka wada faa'iidi doonaan dhammaan bangiyada dowladda iyo hay-adda niira iyo qof kastoo soomaaliyeed ugu dambeynna maareeyaha guud ee hay-adda aqoonsiga qaranka ee niira mudane cabdisamed cali cabdulle tima cadeha ayaa madasha kasoo jeediya hadallo kooban waxaan halkan ku kala qaadanay commitment taasoo ah in dadka muwaadiniinta loo fududeeyo nidaamka diiwaangelinta oo runtii haddaba aan ku diiwaangelino sifo fudud oo u sahlaysa qof kasta inuu helo aqoonsi la aqbalayo dokumentiyo dokumentiyada dowladda ay ka mid tahay baasaboorka waraaqda dhalashada driver licenseska iyo dokumentiyada shahaadooyinku ay la mid yihiin maaragtay si saasoo kale loogu sahlo waxaan baahinay xarumaha aan ku leenahay gobolka banaadir oo aan ka furnay ilaa labaatan xarum labaatan xarumood iyadoo kulan kale isla qaatay in bangi kasta laga sameeyo hal xarun oo diiwaangelin bangiyada inta badan xarumo diiwaangelin waa ka jiraan inta dhimanna inaan ku dhammaystirno inta aan ku guda jirno bisha august wixii ka dambeeya bisha sebtembarna in qof kasta oo account loo furayo uu leeyahay ama maaragtay lagu hubiyo i d-ga qaranka waxaan rabnaa inaan halkan ugu maaragtay ku wargelino muwaadiniinta in i d-ga uu yahay lacag la-aan loo fududeeyey loo soo dhoweeyey inay ka qaadan karaan xarumaha bangiyada ee aan ka shaqaynaya xarumaha hay-addu ay ka fudhay gobollada dhammaantoodna ay ku heli doonaan wax ka yar saacad i d nambarkooda saasoo kale ay ku heli doonaan wax maaragtay muddo isbuuc ah fysical kaarhkooda loogu daabici doono iyadoo aysan wax dhibaataa kala kulmin